runtiina waayo shil oo lamasalaan ee kadhihi degmada buurakada shalay waa yar oo askari askarta kamid ah oo ciidamada dawladda dhexe i yar oo kamid ah sanadkii ciidanka le ayaa hoogaas maandhaaf dhex maray waa fadhiin qof ahba dadka dhawi hada kuleysa markiina go-aanka qaadaga maamulkii maali saraakiishi in ilankii oo lanka diliisanaysa markii diliseeda lanka ma meli isla markaas lanka usaka dili yaa isuna xukunkaas lakagafuliyay oo laka dilay
maya cabaar ada nubsaan dhexayti kuley lanka dhaawac ahaan ahaay markii oo takadu ku hatay lanka dhimidi waa kuley wadatashi dheer maam maamulki iyo saraakiishi iyo bal go-aan wada qaadeen lanki wal hadii isna meli kuley soogashada lanka tarbaliya security lamaadi onageeg waa alxamdulilah kule oo khilaaf horey lamadii on ku dhexeeya jirtay mise shalay oo keliya ayaa is afdhaafeena madaas kanna kan dili kanna saas darteelan dili isuna maya khilaafo horey ma jirna khilaafo hiraabtiro wadeer oo hadalaas ku dhaafsadeen daraadiya lan askarigii kamid haaye oo hadaladii is aflagaadeen kadib barogramay ini lankan oo dil lankii o meel iska fadhi oo abaara oo dhowrtaada kureeti kadib lanki oo shaahi dhamaa lanki korkooyi ada daasa ku furi lanki dhamadi isna kuley makadambayna go-aan ala gaaday isku marki
go-aankan ka usugiya degmada buuraha kaba guddoomiye marka xukunka kan ay fuli oo isla markaas go-aankaas ka dhawaaqay in lankan lankan kale lanqisaaso la dila
intii saraakiishaasi markay go-aan ka qaadadan haye wa kan waayahay hadda marka lamadiiba geekalesaduugi lamadiiba geekalesaduugi hiraatan xaalada marka se eta ma lamadii oo keliya aya ka ekaytay isgalka mise dhaafsan ayti wallahi runtii lamaadi oo laka ekaytay hadda geeda kolay lamadii dadkiinada deegaanka oo walaalay ahayn hadda geeda dadwadana saasilaah maadlan walba sidiisa ka qanacsani lamada qof edhamatay hadda ilaahay naxariisa lamada qof inta kushal tirsanaayeen ko in sheegtay in ciidamada dawladda dhexe uu sahaay kan kalena ma ciidamadii tababarka unkubahi degmada buura kabe ee maamulka koonfur galbeed an diiwaan galinaayo haaye ha ha ha ciidamadii oo maamulka koonfur galbeed ahaay
waayahay iyadaa maasanta guddoomiya madan madan